أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose in ka badan siddeetan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay dalka suudaanta koonfureed saraakiil ka tirsanaa ciidanka maamulka shahadaladirirka koonfur galbeed oo baydhabo ka goostay ayaa eedayn kulul u jeediyey aadan madoobe tirada dadkii ku dhintay dhuulgariirkii iyo fatahaadihii ku dhuftay dalka nebaal ayaa kor u dhaaftay lix boqol oo qof halka kumanaan kalena weli lalayahay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa degmada miir taqwo ku soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta munaasabad nabadoon lagu dowranayay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduuda kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmadaasi maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga bay ayaa tartan u qabtay ardayda madarasada al furqaan ee degmada buula fulaay ee wilaayada islaamiga bay dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo imikana isagii oo dhammaystiran faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shalay madaafiic ku garaaceen xerada maleeshaadka murtadiinta ee deegaanka mubaarag ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxayna madaafiicdu ku dhaceen gudaha xeradaasi waxaa inta la xaqiijiyey duqayntaasi ku dhintay afar askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay lix kale oo isla maleeshiyaadka ridada ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay saaka dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada jannaale waxaana dagaalkaas la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan in ka badan siddeetan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay dalka suudaanta koonfureed sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen camaar cabdulqaadir ugu yaraan afartan iyo sagaal qof ayaa lagu dilay soddon iyo saddex kalena waa lagu dhaawacay koonfurta suudaan kadib markii kooxa hubaysan ay weerareen bulsho xoolodhaqato ah oo ku nool gobollo dhaca waqooyiga dalkaasi sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen saraakiisha dowladda weerarkan ayaa dhacay waa berigii hore ee khamiistii lasoo dhaafay waxaana sida ay xoguhu tibaaxayaan fuliyey kooxa hubaysan oo ku caanbaxay dhaca lo'da kana soo jeeda gobol ka mid ah gobollada ku yaalla waqooyiga dalkaasi sidoo kale rabshadahan u dhexeeya qabaa'ilka iyo bulshooyinka kala duwan ayaa aad ugu badan koonfurta suudaan halkaasi oo xoolodhaqatadu ay ku xifaaltamaan dhuldaaqsimeed iyo biyaha loo waraabgeeyo xoolaha ay dhaqdaan afhayeen u hadlay gobolka yuniti oo ah halka ay kooxahani hubaysani ka soo duulaan tageen ayaa xaqiijiyey in qayba ka mid ah burcadan dadka laysay ay ka yimaadeen gobolka yuniti islamarkaana ay weerareen xoolodhaqato ku nool gobolka la deriska ah ee warab maalmo ka hor ayay ahayd markii dhegta dhiigga loo daray laba askari oo itoobiyaan ah oo ka tirsanaa ciidamada ururgaaleedka qaramada midoobay islamarkaana toddoba qof oo kalena lagu dhaawacay weerar gaadmo ah oo ka dhacay koonfurta suudaan mahadsanid camar saraakiil ka tirsanaa ciidanka maamulka ashahadaladirirka koonfur galbeed oo baydhabo ka goostay ayaa eedayn kulul u jeediyey aadan madoobe sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadaya walaalkeen yaasir maxamed
khilaaf hor leh ayaa soo kala dhex galay maamulka dabadhilifka ah ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo kaas oo bilihii lasoo dhaafay wajahayay caqabado dhanka amniga iyo siyaasadda ah taliyihii guud ee waxa lagu yaro ciidanka birmadka koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay in uu ka goostay maamulka isaga iyo maleeshiyaadkiisa sarkaalkan oo lagu magacaabo sandheere ayaa gaaray magaalada buurhakabe ee gobolka baay halkaas oo uu ka sheegay in uu ka baxay maamulka aadan madoobe isaga oo warbaahinta la hadlayey ayuu sheegay in maleeshiyaadka hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ay halis geliyeen amnigiisa kadib markii ay ku qabteen qori r b g ah eedeymo xoogan ayuu u jeediyey aadan madoobe isaga oo dhaliilay qaabkii loo dhisay maamulkan daacadda u ah kooxda ridada soomaaliya waa soo baxay anoo xarunta isaga soo socdo war i waabahayni meel luuq ah oo wadadii xarunta u dhoweed anoo kasoo dhacay meesha qori r b g a lagu soo qabtay istaag intaa u socota war xarunta ciidamada horteyda aan u socdaay taliskii meeshii maanfuulkan u socdaay maxaa isbedelay madaxweynaha xarunta ku jira waxaa lalahay booqasho waay oo xarunta aniga aan u taliyo ma madaxweynaha hadda ku jira haa oo idinkana qori waxay ugu haysaan ma madaxweynihii aa hadda ilaalinaysin haa haye waa mahadsintiinaan dhahay waa soo laab aniga sarkaalan ahay hasaanadeyda haddii aanan ku shaqaynayni waxaa iga roon inaan gurigeyga iska joogo mana i qabato taasoo kale mana kaa yeelaya adiga adiga hal maalin diyaarad lagugu celiya koonfur galbeed oo dhan u dumisay kursigii aad ugu fadhidaa maalin waliba inaad qof bahdishid idna kaama yeelay intaasoo dhibaata haloo sameeyey haddana intaan magaalada gees istaagayna dagaalka uguma soo qaadin shalay anoo iska soo tagay oo gurigeyga usoo socda hataa ciidan in laigu soo daba diray oo laigu soo daba rafaaday ma aqaan wax la raadinayo aniga hubka aan wato anaa iska leh hub shaksi iyo hub tallaad oo aan mas-uul ka ahayaan wadaa hal shaati aad leedahay haddaan wato sheeg hadda waa kuusoo dhiibaa wararka ayaa intaasi ku daraya in taliyihii waxa loogu yeero birmadka gobolka shabeellada hoose ee maamulka aadan madoobe uu isna ku biiray ciidamada lafta gareen saacada kadib markii la sheegay in xilka qaadis lagu sameeyey toddobaadkii hore xasan gurguurte oo kulan la yeeshay xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa walaaca ka muujiyey xaaladda cakaran ee magaalada baydhabo ka taagan isaga oo quus ka muujiyey in xal loo helo qalalaasaha uu wajahayo maamulka aadan madoobe mahadsanid yaasir tirada dadkii ku dhintay dhulgariirkii iyo fatahaadihii ku dhuftay dalka nebaal ayaa kor u dhaaftay lix boqol oo qof halka kumanaan kalena weli lala yahay sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba musiibo dabiici ah oo weyn ayaa ka dhacday xadka u dhexeeya nebaal iyo tibet ee shiinaha kadib markii fatahaado xoogan iyo qulqulyaal dhoobo baraf iyo dhagaxaan ay ku dhufteen deegaano badan oo ku yaala buuraha himalayas mas-uuliyiinta nebaal waxay sheegeen in tirada dadka ku dhintay dalkaasi ay gaartay lix boqollabaatanlix qof halka laba kun afar boqollabaatanlix qof weli lala yahay halka ay jaani cirib dhigeen dhinaca tibet shiinaha wuxuu xaqiijiyey toddoba dhimasho ah iyo shan boqol konton iyo afar qof oo lala yahay sidaas daraaddeed guud ahaan labada dhinac waxaa la diiwaangeliyey in ka badan lix boqol iyo soddon dhimasho ah iyadoo tirada dadka maqan ay ku dhowdahay saddex kun musiibadu waxay dhacday lix labaatankii agoost markii burbur baraf iyo dhagaxaan ah uu ka soo dhacay meel sare oo ka mid ah himalayas ka hor inta uusan ku dhicin webi qulqulka biyaha iyo burburka ayaa markaasi si xoog leh ugu faafay dooxooyinka isagoo qaaday guryo buundooyin waddooyin iyo xarumo kale oo muhiim ah waxaa xaaladda sii adkeeyey burburka kaabayaasha waddooyin badan ayaa go'ay buundooyin ayaa burburay waxaana meelaha qaar ku adkaatay in ciidamada iyo kooxaha samatobixintu ay gaaraan dadka u baahan gargaar qaar ka mid ah dadka ku nool deegaanada fogfog ayaa muddo ku jiray xaalad go'doon ah waxaa kale oo jirta cabsi laga qabo fatahaado kale burburkii barafka iyo dhagaxaanta ayaa saameeyey hero cusub oo ku taala dhulka sare taasoo keentay in muddo kooban la hakiyo qaar ka mid ah howlaha raadinta sababo la xiriira khataraha iyo in biyaha haradu si lama filaan ah u soo fatahaan inkastoo khatarahaasi ay yaraatay haddana khubaradu waxay weli ka digayaan xaalad aan degnayn oo buuraha ku saabsan kooxaha samatobixinta ayaa isticmaalaya diyaarado helikobtar ah gaadiid iyo kooxo dhulka ah si ay u gaaraan dadka ku xaniban meelaha fatahaaduhu saameeyeen hayeeshee roobabka muuqaalka buuraha iyo burburka waddooyinka ayaa hawsha ka dhigay mid aad u adag meelaha ugu adag waxaa ka mid ah xarumo korontodhilmbiyood iyo dhismayaal ay dad ku xanibmeen waxaa sidoo kale socda dadaallo lagu raadinayo dadka maqan iyo kuwa laga yaabo inay ku jiraan meelaha ay dhoobadu ku fatahday musiibadu waxay sidoo kale saamaysay dad badan oo ajaaniib ah oo ay ku jiraan dad u safriyey goobaha dalxiiska ee himalayas qoysas ku kala nool dalal badan ayaa weli sugaya xog ku saabsan eheladooda weli lala yahay dowladda nebaal waxay sheegtay inay u baahan tahay kaalmo farsamo oo caalami ah gaar ahaan howlaha samatobixinta ee meelaha adag aqoonsiga dadka dhintay iyo dib u dhiska kaabayaasha dowladda ayaa sidoo kale qiyaastay in dib u dhiska burburka uu ku kici karo afar ilaa iyo shan bilyan oo dollar iyadoo gurmadka uu galay maalmo muhiim ah indhaha ayaa hadda ku sii jeedaa badbaadinta dadka weli nool helitaanka dadka maqan iyo ka hortagga fatahaado kale nebaal iyo tibet waxay wajahayaan mid ka mid ah musiibooyinkii ugu weynaa ee dabiiciga ahaa ee gobolka muddooyinkan u dambeeyey mahadsanid abuusheyba wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa degmada miir taqwo kusoo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta waa kan walaalkeen xaarid cabdulqaadir maalmihii lasoo dhaafay waxaa xargaha goostay qulqulka toobadkaanayaasha kasoo firxanaya maliishaadka murtadiinta ee loogu yeero macuusliyada ee ku sugan qaybo ka mid a shabeellada dhexe maliishaadka bilo ka hor lagu ururiyo degmada cadalle si loogu adeegsado lolana dagaalanka shareecada islaamka ayaa wajahaya xaalado adag iyadoona askarta isaga soo firxanaysa ay mid mid isira xarraxanaba usoo gaarayaan deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka iyagoo iclaaminaya inay beri ka yihiin murtadiinta dibna ugu soo noqdeen guryahooda iyo eheladooda iyagoo taa'ibiin ah soona fahmeen gaalnimada in aysan dan iyo dadnimo toona ugu jirin deegaanada la isku yidhaahdo afarta tuulo oo qaybta ka yihiin miirtaqwo biya cadde iyo ceelbaraf waxaa soo gaaray maalmee lasoo dhaafay tiro askar toobadkanayaal ah labadii askari ee ugu dambeysay waxaa dhowaan toobad lagu qabtay degmada miirtaqwo kuwaas oo qayb ka ah askarta ka soo firxanaysa macuusliyada ku sugan degmada cadalle kadib markii toobada loo qabtay ee waraysi siiyeen warbaahinta islaamiga andalus kaas oo ay kaga warbixiyeen waxaa ku kalifeen waqti xaadirkan isay soo dhiibaan magacayga mukhtaar cali cali baruw waxaana joogaa hadda degmada meertaqo ay jeceliinta harakada al-shabaab waxaan la joogaa maanta marka gacmo furna lagu la soo dhaweeyey alxamdulilaahi waayo anunka hadda mahiyaan ceednay ilaah baa naga soo waday waana ka imaanay hooladii cadda macuusliyadii aan la jiro jirnay macuusliyada halkan ka raacay cadliyaan kala tegey aan iska raacnay magii qubko kale ordaan la tegey waan iska raacay cadalaan tegey aniga cabdu maxamed xasan alaydha xaggee ka raacday macuusliyada mirta qowd anaa ka raaca ka sii cararigan markaasaan raacnay waxaan tegnay meel la yidhaaho lamagaras waa ka sii baxnay waxaa tegnay girgub waa ka sii baxnay waxaa tegnay cadale cadalaad tagtay haye
markay alxamdulilah ilaaha naga sii waday ilaahay nagaa sii wadaan ku shukurnay alxamdulilahi haddana meel nabadahaan joognaa waana qaban doonaa dowlaha kala labadan askari ee sidoo kale ka warbixiyey xaaladda murtadiinta khawanada ah ee loogu yeero macuusliyada ku haysataa gudaha murtadiinta iyagoona si gaara farta ugu fiiqa daruufaha nololeed ee wajahayeen murtadiinta markii marafaadkiisaanagu soo tagaan lahaa ilaa haddana hadda markaan ilaah iga soo baxshay waana kasoo tegey haddana alxamdulilaahi meel nabadaan joogaa markii waa kasoo laabtay alla subxaana wa tacaala u joogtahay macnaha
haye cadalaha tagtay cadalaha tagtay iga sheekay cadalla waxa yaalay maleeshiyad badanaa joogo macawisley iyo kuwa askar caadi calool uusta caadiga iga sheekay nolosha waa dhoobnay waa dhoobnay macawisley saa'iday u joogtay ilkaas iyo ciidan dowladeeda saa'ida si saa'ida ka jirta mahaas harakadiiaana soo gashay almujaahidiinta taa kala carrac wa difaac hala galo rafaadaa ka
mirta qowd anaa ka raaca ka sii cararigan markaasaan raacnay waxaa tegnay cadale cadalaad tagtay haye cadaleydina heshiye meeshiina joognay warnaka cagaara iska cunayna cabse ma dareemayna sidii iska khayliin iska qaylaay sidoo kale waxaa haraaday weli ku harsan safka murtadiinta ee u diran baaq toobadkeenah ilaahay nagaa sii wadaan ku shukurnay alxamdulilaahi haddana meel nabadahaan joognaa waana qaban doonaa dowlaha kala saaxiibbaa ka soo tagtay saaxiibadaas maxaa leedahay saaxiibadaas inay meeshaas ay kasoo ana qaataan ay kasoo tagaan ee walaada islaamka ay wila maadiin waxba ka hadlaawi maayaan gacmo furna lagu soo dhaweeyahaa meeshaas inay kasoo wala tagaan qori maa wadata adiga waxba ma filayn bu aniga hadda aniga banda meeshaasaan kasoo baxay malaha waa imaaday deegaankii aa imaaday xalaa imaaday xalaha fidiya iska joogtay saakana wadoonka iyaga soo waday yartaqay kanaan waayo islaankana waa hadda waa la jiraa waxna igama dhihin gacmo furna igu soo dhaweeyen alxamdulilaahi marka sida laga sheegayana hadda ma ahanba waa wadanku waa iska nabad walaadana nimbo un kaskiis laakiin marka hadda wax dhibaato lama kulmin ninka kasoo tegaya ee waa siga kaskiisa laakiin meeshaan runtu wax dhibaato kalama kulmin waa nagala soo dhaweeyen taa'ibiintan ayaa ku biiraya firxadka isdabajooga ah ee soo faarujinaya maliishaadka murtadiinta kuwaasoo si maalinlaha u soo gaaraya deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada shabeellada dhexe iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqida toobadkeenka waxa uu muuqatay inuu soo dhammaanayo mashruucii ashaalo dirirnimo ee lagu diyaarinayay calashad shaqaystayaal kooxda riddada ugu tala gashay inay ku carqalayso shareecada islaamka iyo isku xukunkeeda ee ka jira deegaanada wilaayada shabeellada dhexe waxaana murtadiinta shalay loo shaqaalisiiyey si loogu carqalado shareecada islaamka ay bilaabeen sidii tusbax furta ee kooxkoox iyo mid midba uga soo goostaan safka cadowga mahadsanid xaarif munaasabad nabadoon lagu dooranayay ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii ambaqaadaya munaasabadan oo lagu soo gabagabeynayay kulamo iyo dowro u socday islamarkaana nabadoon cusub ay ku dooranayeen jilibka bahgobey ee jufada habar owradeen ee ka tirsan beesha maxamuud hiraaba ayaa ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada galgaduuda kulamada iyo dowrada oo socday in muddo ah waxay jilibka bahgobey ugu dambeyn ku doorteen nabadoon cusub oo ku hogaamiyey ku dhaqanka shareecada islaamka kadib markii uu geeriyooday allaha u naxariistay nabadoonkii hore u hogaaminayey waxayna u doorteen xilkaasi nabadoon cabdikaafi cismaan warsame afraxa munaasabadda waxaa goobjoog ahaa odayaasha iyo waxgaradka bahgobey iyo mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduud ugu horeen waxaa madasha ka hadlay nabadoonka cusub ee bahgobey nabadoon cabdikaafi cismaan warsame isagoo sheegay inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka waxaa la ii doortay walaayada iyo shacabka aan ka dhashay iyo dhammaan islaamka nala deriska hoggaan u dhexeeya oo wanaag iskugu wada inta uga gaara karaamkiis aa la ii doortay isma aanan lahayn nabadoon beelbaha guelaa noqohe laakiin qadar ilaahay iyo gerida timaday ku noqotay alxamdulilah shukur bilcaalamiin ilaahay yaa naga jeclaaday annagu sooma aanan muquunin laakiin waxaan isku dayaynaa sida kitaabka alla ogol yahay oo asigu uu beesha ku hogaami jiray inaan ku hogaaminno oo wuxuu naga reebo aan ka harno wuxuuna farana aan qaadanno sidaas ayaa beeshu ku heshiiday intaas kadib odayaashii waxgaradka jilibka bahgubey ee jufada uradeen ayaa soo dhoweeyey nabadoonka cusuba cabdikaafi cismaan warsame afrax waxaan ku soo doorannay inuu yahay nin maqaamka aan u rabno buuxi kara isla markaana waxaan u nahay annaguna haddii ilaah yidhaahdo oon ku ballannay inaan garab istaagno garabkiisa aan noqonno ilaa iyo geeri ay ka timaado ciddeenna nool insha allah khilaaf aysa ka dhex imaan maadaama aan caaday dhaqan u lahayn inaan nabadoonnada aanna ka daba dhigdhigin dowradaas beesha bahgobey oo beesha oodhadeen ka tirsan beelweynta maxamuud hiraamna ka sii tirsanay u soo gebangabowday saddex maalmooday ugu soo gebangabowday si aad iyo aad u wanaag badan oo u nuur badan nabadoonaan ku doorannay wanaag badan walaal noo ah intaas ka bacdi inaan addeecno oo nabadoonkannagi yahay mas-uulkaayo hogaankannagi koowaad ah asaguna walaalnimo lagu daadihiyo annaguna aynaan duruufihiisa aanaan meel ka taaban oonaan saxar ku bitin ayaa beesha baagobay ku heshiiyey waxaan jecelnaha haddii ilaahay idmo sida aan u soo xulnay beeshana aan ugu soo xulnay qarabada naga dambeyn aan ugu soo xulnay inaan haddii ilaahay idmo annaguna kula shaqayno isaguna ummadda kula shaqeeyo walaayada iyo haddii alla guroon yahay wadayaasha ama odayaasha sida loo yaqaanba ayagana waxaan leenahay sida sharafta iyo khaymaha leh ood garabkeennu usoo buuxdeen ilaah yahay idiin guuleeyo ugu dambayntiina qeybka jufada bahawradeen ee beesha maxamuud hiraab naqi macalin salaad gabeere ayaa madasha caliimasaarka ka hadlay sheekheenna maaragta aan doorannay oo walaalkeena ee cabdikaafi cismaan warsame waxaan rabnaa inuu ninka beeshaan hoggaamiye noqdo muslimka hoggaamiye noqdo nin dulqaad badan inuu yahaan ognahay inuu makaalintaas ka soo dhalaali karaan aan ognahay annaguna haddaan nahay odayaashii ree owradeen waa la doorannay nabadoonka waa soo dhoweyhaynaa waxaan leennahay kii ummadda anfaca allaha kaa dhigo xilkaasu xil weyn waaye lagu saaraye ilaahay subxaanahu wa tacaala ha kula garab galo adigu ma aadan dooran qabiiladaadiyaa kugu dhegtay waana ka aqbashay qabiiladuna se uga aqbalay inay iyaduna hadalkiisa u aqbashaan rabnaa dhowaan ay ahayd markii deegaanka garbaweyn ee hoostaga magaalada ceelbuur ay ka dhacday munaasabad ay sidan oo kale nabadoon cusub oo ku hogaamiyey ku dhaqanka shareecada islaamka ay ku dooranayeen jilibka bahmuursada ee jufada owradeen ee ka tirsan beelweynta maxamuud hiraaba mahadsanid marwaan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay degmadaasi walaalkeen saadiq muumin ayaa warbixinta warkan inoo haya kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulka islaamiga ah ee degmada boqaqable ee culimmada nuqubada ganacsatada waxgaradka magaalada iyo dhallinyarada oo isugu jira ansaar iyo muhaajiriin oo looga arrinsanayay horumarinta iyo sare u qaadidda bilicda magaalada ayaa ka dhacday degmada boqaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kulankan oo socday muddo saacado ah ayaa laga soo saaray qodobo dhaxalgal ah oo ay ka mid yihiin in la iska kaashado dhammaystirka cisbitaalka degmada horumarinta ganacsiga sare u qaadidda bilicda magaalada iyo in laga taxadiro nadaafadda waxaana goobta kulanka laga sheegay in muddo soddon maalmood gudahooda lagu dhaqangelin doono qodobadii laysla meeldhigay ilaahay baa mahadle awal nuswaa keenay makaankan nabadda ah wadatashi walaayada iyo waxgaradka degmada buqa qabla ansaar iyo muhaajiriin waxaan ka wada tashanay sidii magaaladan balacdeeda loo qurxi lahaay ayaan ka wada tashanay meelaha cariishka oo magaalada ina dhagax loo bedela meelaha dhagax ahna mutuleel la saara ayaan isla qaadanay waa muddo bil ah inaa balacda magaalada lagu soo qurxiyo kulan noocii ah oo macadka xasan barsana ka dhacay looga hadlayo magaalada qurxinteeda ikhwaani ha la qurxiyo qof walba ay dan u tahay khaasatan goobaha ganacsiga waxay dan gaar u tahay qofka ku shaqaysanaya xataa qof iskale ma aha hadduu asaga ilahna waa faa'iida gaar ah waxay dan u tahay qofka albaabkaas ka soo jeeda oo maalin walba looga imaanaya oo dadka la tacaamulaya oo maxaan ku raayay faa'iido u tahay adduunyada waxaa ka jira waxay rabaa in idin saaro aniga suudaan aan guriga kasoo dhisan arkay kenyaan arkay tanzaniyaan arkay waxaa ka jira ninkan guri iskale soo bannaan oo bannaan ay tahay carra ay tahay aad guriga ka karaysanay waxaad leedahay gurigaada anaa ku dhisa anaa qurxina waana kaa karaysana haddana contract waxaa la yidhaha lagalaa heshiis ah intaasoo sano waxay ugoysaa kirada intaas intaasoo sanone maxaan ku raha waxay ugoysaa dhismihii walxaqa yuqaal magaalada inaan halkaas ma gaarsiisana laakiin meesha ay gaarsiisan tahay waxa waaye oon rabaa in tilmaamaanta war yaa u baahi badan qofka guriga ku shaqaysanayo albaabka u furiya oo ganacsiga ku haysto oo shaqada ku haysta iyo qof iskale yaa u baahi badan ilaaha mahad iskale noo ogolaaday halkaan inaan kasoo wada qayb galna ufuudan intaa la eg oo ma aragtay ilaa heer gobol iyo heer degmo kasoo qayb gashay shirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay waad ogtihiin waa bilicda magaalada bilicda magaalada qurxinteeda wey dadka aad arkaysaana walaayadan waxay noo caawinayso ooy noogu kaalmaynaysa waxa waaye war isqurxiya annaga ay dan noo tahay waxaad ogtihiin tuguriyo hadda magaalada dabaqyada laga dhisay markii kor lasoo socdo magaalada dhan qurux bilicdeedana waa ay bileen haddii magaalada inteeda kale sidaas laga dhigane waa ay kasii daran tahay halkan waxaa ka dhacay shir wadatashi ah ay iskugu imaadeen odayaasha dhaqanka iyo walaayada islaamiga hiiraan kaatibteeda kala duwan in magaalada bilicdeeda la qurxiyo maanta waxaan goobjoog u nahay multaqa ballaaran oo ay ka soo qayb galeen dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada sida nabadoonnada nuqabada dhallinyarada ganacsatada iyo indheergaradka dhan ee degmada buqa qable kulunkaas waxaa loogu hadlayey sidii loo horumarin lahaay degmada sida guryaha ku yaala fiyaalaha in loo bedelo guryo dhagax ah si ay magaalada bilicdeedii iyo quruxdeedii usoo laabato iyo in mataqaanaa guryaha kale kuwa hadda dhisan mutuleel la saaro oo maaragtaa la hormariyo waxaa mahad ballaaran aan ujeedinaynaa maamulka muxaafadada degmada oo ugu horeeya waali muxaafada ayaa maaragtay goobjoog ahay oo maaragtay taabagelinayay waxaa kaloo isla soo qaadanay in maaragtay aan dhammaystirno isbitaalka guud ee degmada buqa qable waa noo dhadhow yahay dhismihiisa ilaah baa ku mahadsan bulshada waxaan ku boorinaynaa in ay ka qayb qaadato in la dhammaystiro marka in oo magaaladeennii oo annaga aan lahayn aan horumarsanno oo isbitaalkeennii aan horumarsanno oo baahidaas aan daboolno ilaahay mataqaanaa bulshada maaragtay ree buqa qabla garabkooda allah ku galo insha allahu tacaalaa kulankani maaragtay wax badan baan ka faa'idnay waan isku afgarannay horta qaraaboy hadda ka horaa nin sideed wiiloo wada dhala toddobana isku bahayyihin nina waa bah ninkii bahdahayaa sideedii soo dacweeyu nimankaan dhibaan ku qabaa war waxaa la yidhi walaalow ma waxbaan kuu diidnay ma ku caynay ma ku dilnay mayu yidhi imaadnaan dilin waxba imaadnaan dhibin laakiin waxaan idinku qabaa wax la yidhaha xusul wagalaal haddaad adinka nin ka midii war sheego wasu qosashaanu yidhi anigu haddaan hadlana waa la aamusaa haddaan rabo runba aan sheegay fuqdu annaga meel aan jecelnahay waaye meel aan aan dhumaanayno ku helnay waaye meel aan dadkeeda iyo maaragtay nawaaxigeeda iyo deegaankeeda aan ku nabad galnay waaye ilaahay nagu ammaansaday dad culamo ahoo degan oo ahlu deris ahna ay joogaan waaye waan soo dhowaynaynaa kulli muhaajiriin walaa ansaar iskuwa midaan noqonnay sidaas daraaddeed dadaal inaan ku bixinno wixii naga maqan wixaynu joogo waxaan qaban karno kulankan ayaa qayb ka ah kulannada dhex maraya maamulka islaamiga ah iyo bulshada qaybaheeda kala duwan kaas oo looga arrinsanayo horumarinta degmada boqaqable iyo deegaanada hoos yimaada mahadsanid saadaq maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee bay ayaa tartan u qabtay ardayda madarasada alfurqaan ee degmada bulafulhay ee wilaayada islaamiga bay walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya sannad kasta bishan oo kale ee rabiicul awal waxaa madarasada alfurqaan ee degmada buulafulay si toosa uga bilowda tartan cilmiyeed sannadla ah oo loogu talagalay waxbarashada dadka waaweyn gaar ahaan dumarka tartankan oo maraya sannadkiisii saddexaad oo xiriir ah waxaa ujeeddadiisu ay tahay dhiirigelinta waxbarashada kobcinta aqoonta iyo xoojinta tartan cilmiyeed ee haweenka waxbaranaya agaasinka iskudabadidka tartankan waxaa iska leh maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay kaasoo door weyn ka qaadanaya hirgelinta habsami u socodka tartankan kooxaha ka qaybgalaya tartanka waa afar majmuuco kuwaas oo kale ah majmuucada asmaa bintu yaziid majmuucada sumaya bintu khayaad majmuucada kansaa iyo majmuucada afraad ee nusayba bintu kacab tartan cilmiyeedka ayaa lagu daafuray labada majmuuco ee asmaa bintu yaziid iyo majmuucada sumaya bintu khayaad kuwaasoo fooda isdaray si ay ugu gudbaan heerka xiga ee tartanka haddaba ugu horeyn aan eegno maamulaha madarasada alfurqaan oo soo gudbiyey tartanka iyo habsami socodkiisa ardayda maanta u fadhiya tartanka oo sidii hore waxaan u qiibanay ilaa afar majmuuco oo kale ah majmuucatu asmaa bint yaziid iyo majmuucatu sumiya bint khiyaad majmuucada saddexaad waa majmuucatu khansaa halka majmuucada afraad ay tahay waa majmuucatu nusayba bint kacab afartaas majmuuco ayaa loo kala saaray ardayda dhammaan oo maanta tartanka u fadhiyo waxaa tartamaya maanta majmuucatu asmaa bint yaziid iyo majmuucatu sumaya bint khiyaad labadaas majmuuco ayaa tartamaya waxayna ku tartamayaan maadooyinka ay halkan ku barteen ay ka kooban yihiin laba qaybood mawaad sharci ah iyo maadooyin tajriibi ah dhanka maadooyinka sharciga waxay ku tartamayaan ardayda maadada tawxiidka iyo xadiidka iyo maadada fiqiga sidoo kale waxay ku tartamayaan ardayda alqur'aan wa culuumuhu qur-aankii ayay maanta ku tartamayaan dhanka kale waxay ku tartamayaan ardayda maadooyin tajriibiga sida xisaabtii oo kale iyo maadooyinkii luuqada soomaaliga iyo carabiga intaasi kadib waxaa si toosa loo gudagalay tartanka sidan ayuuna ku bilowday su-aashii saddexaad waxay ku socotaa majmuucatu asmaa bintu yasiid su-aashiinu waxay leedahay maa huwa alislaam waxaynu rajaynaynaa inaad fahamteen waadna ka soo jawaab celin doontaan insha allah bismillaah anoo magacaygu yahay saabiriin siciid ka socda majmuucada asmaa binti yaziid la tartamaya majmuucada sumaya binti khiyaad su-aasha jawaabteeda haddaa isku dayo waxaa waaye huwa alistislaamu lilaahi bitawxiid waalinqiyaadu lahu bidaaca waalbaraa'atu min ashirki wa ahlih su-aalii oo la weydiiyey majmuucatu asmaa binti yaziid radia allaahu canha su-aalaasoo jawaabtii ahaytii maa huwa alislaam su-aalaas jawaabtii waa jawaab sax ah saas daraaddii amay baa ku guulaysideen majmuucatu asmaa laba darajadood allahu akbar
su-aasha afraad waxay ku socotaa majmuucatu sumaya bintu khayaad su-aashiinu waxay leedahay maa huwa alixsaan waxaynu rajaynaynaa inaad fahamteen waadna ka soo jawaab celin doontaan insha allah bismillaah anoo magacay ku bilaabaya ikhlaas isxaaq xuseen majmuucada la tartamayana sumeeya binti khayaad ما هو الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك waay su-aasha la weydiiyey ee majmuucatu sumaya bintu khiyaad su-aalii oo la weydiiyayay majmuucatu sumaya bintu khiyaad radia allaahu canha su-aalaas oo haytay maa huwa alixsaan su-aalaas jawaabtii wabiyeen jawaab sax ah saas daraaddii ma baa ku guulaysadeen laba darajadood allahu akbar
labada majmuuco waxaa mid kasta la weydiiyey min sagaal su'aalood kuwaasoo lagu qiimeynayay aqoontooda iyo diyaargarowgooda cilmiyeed kadib markii la soo gebagabeeyey su'aalihii waxaa la shaaciyay natiijadii tartanka iyo majmuucadii ay guusha raacday geedka waa laba majmuuco iyo tartameen labada majmuucona waa waa majmuucatu asmaa binti yaziid iyo majmuucatu sumaya binti khayaad radia allaahu canhumaa waxay laba qof haddii tartamaan kolleylan lay guulaysadeen su-aalla mayla ka horeeyey majmuucatu asmaa binti yaziid su-aalooyinkii oo lahaayeen waxayna saqaalo su-aalood si sax haddii ka jawaaban may lahaada lahaayeene tuman iyo siddeed su-aaladood saas daraaddii may si sax aan ka jawaawene toddoba su-aaladood yaa si sax ayaan ka jawaawen toddoba haddii lama laga dhowmayn gadaas toban iyo afar yaa waadaleen waaye majmuucda labaad majmuucatu sumaya binti khayaad yeena iba nasiiban weel dhitay sagaal su'aaladood sagaalkii su'aaladood la weydiiyey sagaalkii be si sax ah yaan ka jawaabtay hal su'aaladoodna ka faa'iidaysi hangaan heli sagaal haddii laba ka dhowmaynagadas toban iyo siddeed hal ka faa'iidaysi ay ku dar toban iyo sagaal waa saas daraaddii maba ka guulaystay majmuucatu sumaya binti khayaad natiijadii kama dambaysta ahayd ayaa muujisay in majmuucada sumaya bintu khayaad ay guusha ku raacday sidaas darteedna ay u gudubtay kama dambaysta tartanka guushan ayaa muujinaysa dadaalka juhdiga iyo diyaargarowga ay muujiyeen xubnaha majmuucadan waxaana la rajaynayaa in tartanka uu sii wado dhiirigelinta waxbarashada dadka waaweyn gaar ahaan haweenka iyo kor u qaadidda heerka aqoontooda tartanka sanad laha ee madarasada alfurqaan wuxuu kaalin muhiima ka qaadanayaa horumarinta waxbarashada dadka waaweyn iyo dhiirigelinta haweenka doonaya inay aqoontooda sii kobciyaan sidoo kale tartanku wuxuu abuuraa jawi waxbarasho oo ku dhisan dadaal iskaashi iyo dhiirigelin iyadoo la rajaynayo in sannad kasta uu noqdo mid ka sii wanaagsanaada kiisii ka horeeyey mahadsanid abu ayman guudaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad al andalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu